xuseno horta marka hore aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo saaxiibadaada voice of america barnaamijkani wuxuu ku saabsanaa waa barnaamij sanadla ah oo waana sanadkii labaad aan u samayno waxaanu u soo bandhignaa had iyo jeer inay horta marka hore kamunid soo baxaan i also dhallinyaro baa jirta badan oo ka fikera baayac mushter oo soo bandhiga olready sameeyeyba baayac mushterkoodii inay soo bandhigaan communitiyada kale oo soo gashaana ay arkaan waxa soomaalidu ay haysaan ay soo baxdhigaan dad badanoo soomaaliyaan arkayay oo wax iibsanaya maxay ujeedkeedu ahayd ma waxay ahaayeen inay taageeraan dhallinyaradan yar ee waxa soo bandhigay dadkan imaanayay ee miis walba dul tegayay maxay sameynayeen ujeedkoodu muxua ujeedkoodu waxa weeye horta qof walba meel walba alaabadan oo kale wuu ka iibsan karaa laakiin ujeedkoodu waxay ahaayeen inay dhallinyarada taageeraan taageero ay dhammaan dhallinyarada yaree soomaaliyeeda ay taageer alaabada iibinaysa iyo dukaamadooda ayay usoo baxeen waad arkaysa xuseen oo markii aad dhex martay qof walba wuxuu iibsanaya alaabu ka iibsanaya oo taageeradaas u yimaadeen waa tahay marka waxyaabaha ay soo bandhigeen dhallinyaradan ku cusub ganacsiga ee miisaska kusoo bandhigayey dad soomaali iyo dadaan soomaali ahayn ayaa ka qaybgelayay oo dul tegayey xildhibaanka laga soo doorto xaafadan ayaa ka mid a waxyaaba ay soo bandhigeen maxaa ka mid a waxyaaba ay soo bandhigeen aan ugu horeeya waxaa kamid a horta culturkii waxay table dhan baad arkayso somaali culture aada ku arkaysay waxa ay soo bandhigeen koobab ay magacyadii soomaalida oo dhan ku qoran yihiin geeli baa ku sawirnaa dhaqankii baa ku jiray aada arkaysa ayay soo bandhigeen waxa kaloo ku jiray cadaro cadaro brefumis waxa ku jiray natural health staff baa ku jiray maasha allah si wanaagsan baa u socota waa tahay ugu dambeyntii barnaamijyadan oo kale muxuu faa'iidaha u leeyahay ee bulshada soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool halkan ee scarbro wuxuu u faa'iido u leeyahay number one in horta dadku isu soo baxaan caruuraa la keeno ay isbartaan ay isbartaan anaguna member baanahay communitiga community somali canadian center marka anagu waxaanu u soo bandhigaynaa si sanad walba laysu yimaado caruuraa laysugu keeno waalidku soo baxaan waxaa jira dad badan oo aanan isaragba beryaha iska abuurana markaad eegto dhammaan communitiga communitiga somalilan community walba waxaad moodaa inay etobiko iminka weskoo kale communitiyadu mar walba way isu yimaadaan meelo laisugu yimaadaa jira laakiin xaggan skabur ahaan ama east side maba laha community centers oo meel communitigu isugu yimaado waxaan kuu raacinayaa taa waxaa yimi member of parliament oo aanu ugu yeedhnay halkan sidii aanu u heli lahayn futureka inuu dee nagala qayb galo inuu noo noogula dagaalamo sidii aanu u heli lahayn somali canadian center waatay haddii su-aal kale aan kuusii raacsiiyo sidaad aadba ka dhawaajisay in dadka isku yimaadaan muddaa ugu dambeysay covid sagaal iyo toban darteed maxay uga dhigan tahay in hadda laisku yimaado farxad noocee baad dareemaysaan wallaahi waxay noo tahay farxad aada iyo aada u wanaagsan qof walba jawigaad ka garanaysaa sida dadku markay usoo baxeen dadkii waxaa jira daraan laba sano isaragoo maanta is arkay ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa communitiyo dhan oo aan dee ay ugu dambeysay gooray kulmaan caruurtii soo saaray caruurtii oo istalaamaya ciyaalkii oo isla ciyaaraya soomaaligiioo lagu wada hadlayo maasha allah si wanaagsan bay u dhacday maanta